dowladda iyo dadka ii soo gurmida dhan waan mahad celinaa tan kale waxaan filinaa gabadhayda farxadaan dareemahay oo macnaha qayda ilaahay ii soo saara waan gabadha siiya macnaha oo wixii markii la duugaya iyo waxaas unbaa layga weydiin dowladda la i wargelisay macnaha in la imaan rabo oo gabadha lasoo bixin rabo diyaar maad u tahay haa diyaaraan u ahaan dhahay inkastoo gabadha laga dili oonan la inkari ina macnaha cadaalada oo lasoo bixiyo cadaalada la sameeya diyaar ma u tahay haa diyaaraan u ahaan dhahay marka in ilaahay qayr ii soo saara oo cadaalad aan hela marka dadka ii soo gurmuday hay-adaha iyo macala dakhtariinta iyo macala dadweynaha wixii ii imaaday oo dhan waan u mahad celinaa macala wariyaasha oo markii gabadhayda ay dhimanaysa warka iga duubeen dadkaasoo dhan waan u mahad celinaa macnaha inaan garab haysto oo lii garab istaagan yahay aan filaa marka farxadaan dareemayaa in ilaahay gabadhayda xaqeeda cadaalad lii sameeyo ilaahay gabadhayda xaqeeda ii soo saara